Oktoobar kun yaa intiisa dareeraya bulshada Xudure iyo weliba iyo ka barado doonana sidii lan xalii lahaaya khilaafaadka ku dhex dhiyo bulshada iyadoo dhibaatadani ka sii doornaa ururka By Women oo kaaladaita hay'adaha Acted iyo Taakulo iyo isku kaaladeenga sidii tababarkunga lan qobada lahaaya si lan ku faa'iidaya bulshada onkoreyntii iyo weliba tababarka ku hadalaya gudoomiyaha ururka By Women Zainab Cumar Cali oo faahfaahin ku biiday muhiimada tababarkungusi lahaaya tababar oo aan u sameyneynay guddiga ay dhistay By Women iyo taakulo iyo Acted guddigaas oo ka shaqeynaya arrimaha nabadda iyo xalinta khilaafaadka muhiim waay mar walba in oo bulshada ay ku noolaadaan nabad iyo maxaa la dhahaye waacijirin badan in loo sameeyo aada uga faraxsanahay ka sinab ahaan maanta inaan kasoo qayb galo oo ilaahay fursad ii siina cudur imaado oo guddigii horey loo dhisay maxaa la dhahaye muddada lixda bilood u dambeysa soo shaqeynayay inaan maanta la fadhiisto oo aan maanta tababar oo saddex beri socon doonaa u furo tababarkaana maanta iyo noo bilowday berihii beri dambe insha allahu tacaala kusoo gabagabin doonaa waxaan u mahad celinaa dhammaan odayaasha haweenka dowladda iyo maxaa la dhahaye dhammaan bulshada reer xudur oo si wanaagsan maxaa la dhahay ugu shaqaynaya amnigooda degmada mudane atu oo runtii dhallinyarada iyo ka qaybgalka haweenka iyo maxaa la dhahay wacyigelinta faraha badan fursado badan dhallinyarada u siiyey ilaahi subxaana watacaalana waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay nabad iyo meel ay ku naaloodaan oo siiyo oo cunuqabateynkana ilaahay oo ka qaado runtii farxaday noo tahay ka baawaman ahaan maanta traininka inaan halkaan ka furno anoo berihii dambe aan u joogay halkaan howlo shaqo oo aan ka shaqaynaynay arrimaha xasilinta iyo maxaa la dhahaye iyo maxaa la dhahay nabadda iyo khilaafaad xasilinta khilaafaadka aana ku mid ee dadkii ku faa'iidaystay tababarkunga oo ku hadalenga walyaawoyo kabaradenga tababarkunga xalinta khilaafaadka iyo weliba iyo umahadnagena hay-aduha qabanqaabiyenga mar waa ahaa hay-adda khadhalisiya barnaamijkii ku shaqeeyasa mayba khilaafu jaray warto meelasyadii ku dhisay yakinan khilaafu jari khilaafkii dadka wala dhexdhexaadiy cadhamaaday sidii aaba muslimiinta haddii khalaaf dhaxdi ku dhihi ini weynaagrika dhammaan farxad leeyanduuna mayl raayso aan ku qayb galna ama barnaamij langasaw peace building ama nabadda oo ay qaban qaabdi ururka by women taasoo le lakala kulumaay mayl raayso guddi oo ku shaqeeyay arrimaha nabadeynta iyo xalinta khilaafaadka guddigaas oo runtii kaalin weyn ku jeysatay ama qaban qaabdi ururka by women guddigaasoo ku shaqeeyay arrimo undhexeeyay beelo maylarais walaale oo arrimo oo maylarais meel war-e iska haysadeen ama biyi xireen ee iska haysadeen arrintaasoo runtii deegaanka gaar ahaan eri kontamo ku jirtay guddigaas yaageedkan inta kala kulugno oo qabanqaabadeena lahayd ururka by women guddigaas intii unaa kuga qayb galna eedaan ka faraxsanno runtii guddiga mayba kala dardaarmanayona sidii aan ku shaqeeyeen arrimaha nabadeynta iyo xalintii khilaafaadka iyo hooli lanhilsaari oo la hilsaaray sidii deegaankaas maylarais walaalo iska hay sidii arrintiyo laka xalii lahay laka dhamaayi lahay sidii oo onkafayla onka maaqbulsan